maanta wasaarad ahaan waxaan daahfuraynaa qalab lagu maamuli doono hirarka isgaadhsiinta oo run ahaantii intii somalilan jirtay ee aanay weli dhicin in loo helo qaab loo maamulo sida uu dhigayo xeerka isgaadhsiinta somalilan wasaaradda wax ku waajiba inay maamusho hirarka isgaadhsiinta oo ay adeegsadaan laamaha dowladdu shirkadaha ganacsi iyo cilmi baadhis iyo sidoo kale hay-ado kaloo injooya marka qalabkaas wuxuu qabanayaa in cid waliba hirkay ay leedahay ama la siiyey ay adeegsato ku koobnaato sidoo kalena hesho ruqsad marka tusaale ahaan waa sida loo maamulo dhulka oo kale oo qofku markuu dhul doonayo dawan lahaa tacabir oo ay cidda ku xigta iyo la yaqaano halka ku taal saasoo kale ayagana hirarka loo maamulaya oo waa markii koowaad khayraadka uu dalku leeyahay aanu helno qalab lagu maamulo kaasaan markaa maanta daahfurayna isgaadhsiintu laba nooc adeegsataa midi waa tanaan xarkaha aan la marin inimka sheegn hirarka adeegsanaysa midna waa ta xarkaha dhex marta iminkana waxay u badan tahayba in loo adeegsado hirarka oo adiga ugu yaro waad aragto remotka t v-ga iyo maaragtay wifi guriga waxoo dhan baa wada hirarka taawaradu markaa waa goobaha ugu waaweyn inta badan la mariyo isgaadhsiinta qalabkan markaa wuxuu noo faa'iideylayaho uu noo suurto gelinaya inaan ogaano bawar ka soo baxaya antinooyin ku xidhan taawarada marka dood badan baa ka jirta laakiin hay-adaha adduunka waxay sameeyeen standard ama halbeeg lagu qiyaasi karo inuu yahay kii saxda iyo kii kale hore aan uga soo saarnay xeer nidaamyo lagu maamulayo taawarada qalabkani markaa xeerkaas buu noo suurto gelinaya inaanu kor joogto inaanu dabagalon la soconno in qalabkana ku xidhan shirkadaha isgaadhsiintu yahay mid waafaqsan halbeegii caalamiga aha ee loo dhigay marka waa faa'iido kaloo bulshada u ah wax kaloo iyaduna jirta in shirkadaha isgaadhsiinta laftigooda lagu kontaroolo tusaale ahaan tower ay muddo ka hor ay taageen oo kale ama dhiseen in walba laga warhayo oo markeliyun maaha in si joogtaa loola socday waddanka oo dhan ay noo saamaxayso tegi doonto